بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدموا لكم مجالس رمضان, مجالس رمضان, مجالس رمضان لفضيلة الشيخ cabdi kariim xasan xoosh
fadlan ku soo dhowaada fadhigii shanaad
alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wcalaa aali muxamed mowduuca khudbadda waa maqlayseen waxay ku saabsanayd akhlaaqda wanaagsan bay ku saabsanayd akhlaaqduna diinta meel weyn bay ka joogtaa meel weyn ayay diinta ka joogtaa aayaad qur'aana ku yimi oo badan aayaadkii bacdi ka mida ayuu sheikhu inoo tilmaamay axaadiis fara badanna waa ku timi oo nebigu sala allahu alayh wasalam fadli fara badan buu ku sheegay axaadiis badan baa ku soo aroortay waxaanuu nebigu tilmaamay sala allahu alayh wasalam waxaa loo soo diray inay markaa tahay inuu dhammaystiro akhlaaqda wanaagsan innamaa bucidtu liutamima bihi makaarima alakhlaaq waxaa lay soo diray oo qura baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam si aan u dhammaystiro akhlaaqda teeda wanaagsan aan u dhammaystiraa lay soo diray waxaad garanaysaa koobista nebigu ku koobay sababtii loo soo diray akhlaaqda wanaagsan muhimmadda akhlaaqdu leedahay waxaanad markaa fahmaysaa macnaha makaarim alakhlaaq loo jeedaa inay ka guda ballaadhan tahay intaynu innagu akhlaaq u naqaano waayo shareecadii oo dhan baa laga tilmaamayaa dee inay tahay akhlaaq wanaagsan tawxiidka allah loola imanayaa waxay ka mid tahay akhlaaqda wanaagsan shirkiga lala imanayaana waxay ka mid tahay akhlaaqda xun yacni sababta xasriga loo geliyey waa saas weeye wax kastoo shareecadu amartay akhlaaqda wanaagsan bay soo gelaysa wax kastoo shareecadu reebtayna akhlaaqda xun bay soo gelaysaa ha yeeshee akhlaaqda khaaskee culammadu ay ka warramaan ee gaarnimo uga warramaan mawduuca khudbadduna u sii badnayd waxay culammadu yidhahdeen waxay leedahay arkaan rukniga koowaad ay leedahay waxa weeye kaful adaa dhibta in dadka laga haysto cidnaba aan la dhibin af iyo adintoonna oo laga daysto dhibtaada qof weliba dhibtiisa haysto cidda laga haysanaya ha noqoto cid dhow ama ha ahaato cid dheer ha ahaato cid derisa ama ha ahaato cid kale cid walba markaa dhibtaada inaad ka haysato waa rukniga koowaad rukniga labaad waxa weeye waa badlu nada waa macruufkiiyo wanaagga in la bixiyo nadaaga qoyaankaa la yidhaahdaa waxaa laga tilmaamayaa waxa wanaagsanee macruufkaa in la bixiyo ama badlulmacruuf macruufka in la bixiyo waxaa soo gelaysa sadaqadii waxaa soo gelaysa hadalkii wanaagsanaa waxaa soo gelaysaa in cilmigii dadka laga anfaco qofku hadduu aqoon leeyahay aqoontiisii uu dadka ku sadaqadaysto oo uu wax ka siiyo waxaa soo gelaysa kii ra'yiga wanaagsanaa ee caqliga wanaagsanaa caqligiisa iyo ra'yigiisa inuu dadka ka anfaco talo wanaagsan uu kula taliyo oo sadaqaduu ka bixiyo caqligiisa waa badlulmacruuf wanaaggii oo la bixinayo weeye rukniga saddexaad ay leedahay akhlaaq wanaaggu waxa weeye talaaqatulwejhi wejiga in la furo oo weji furan dadka lagu salaamo lagu qaabilo oo bashaashnimo leh oo furan oo aan wejiga kab laga dhigin markaad qofka la kulanto wejigii inaanad xumaynin ee weji wanaagsan aad kula kulanto nebiguna wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam laa taxqiranna min almacruufi shayan walow an talqaa akhaaka biwajhin talqin shay macruufka ka midoo wanaagsan ha xaqirin kulay ku tahay walaalkaa inaad kula kulanto weji furan macruufkay ka mid taho iyada lafteeda sadaqado ah khayr baa laga helayaa shayga afraad waa maxay waa liinuuljaanib waa dhinaca in la debciyo oo tawaaduc lala yimaadoo laysdhul dhigo oo qofku aanu isqaadqaadin oo dadka iska sarraysiinin ee tawaaducu la yimaado isu dhuldhigo afartaa qodob hadduu la yimaado qofku akhlaaq wanaagsan buu la yimi akhlaaqda gaarkaa markaynu ka warramayne bilmacna alakhas macnaha khaaska ah looga jeedo akhlaaqda ila marna bilmacna alacam oo macnaha caamka ah baa loo jeedaa oo diintii oo dhan baaba soo gelaysa marna bilmacna alakhas baa loo jeedaa macnaha gaarka ahoo waxaa laga tilmaamayaa akhlaaqdii gaarka ahayd baa laga tilmaamaya fadiilada khaaska ku soo aroortay ayaa looga jeedaa axaadiistii badnayd ee uu khatiibku sardinayey ee uu taxayey waa nooca marka ay ku soo aroortay akhlaaqda khaaska ah iyo fadliga gaarka sidaa ku soo arooray marka waa in lagu dadaalaa akhlaaqda wanaagsan waa in lagu dadaalaa oo qofku dadka uu kula dhaqmo akhlaaq wanaagsan waxa jannada lagu galo waxa ugu badan sida nebiguba sheegay sala allahu alayh wasalam taqwada ilaahay ee rabbi laga baqo iyo akhlaaqda wanaagsan labadaasaa ugu badan nebiguna labadaba waa amray oo waxau uhi ittaqi llaha xaysumaa kunta ilaahay ka baq meel kastaad ku sugan tahayba wa khaaliq innaasa bikhuluqin xasan dadkana kula dhaqan akhlaaq wanaagsan kula dhaqan marka taas yadaa waa in aad iyo aad loogu dadaalaa waxaan kaloo baraarujinayaa salaada qunuudaee witriga marka la qunuudayo ee la ducaynayo imaamku inta uu ducaynayo waxaa la odhanayaa aamiin laakiin marka ammaanta uu sheegayo fainaka taqdii walaa yuqdaa calayka inahu laa yadillu man waalayt walaa yacizu man caadayt yacni waxa weeye markuu madxiga ama ammaantaa sheegayo aamiin la odhan maayo siday jamaahiiru ahlicilmi marka ay sheegeen ee waa la aamusayaa ama hoos baa loo odhanayaa inta imaamku yidhi in la mid a ama subxaanakaa la odhanaya iyo subxaanahu waayo munaasibu ma aha aamiin in la yidhaahday culammadu yidhaahdeen bacdu lfuqahaa oo yidhi sadaqta wa bariirta baa la odhanayaa yidhina waa jiraan laakiin taasi waa qalad saas aawadeed baa fuqahada qaarkood yidhaahdeen sadaqta wa bariirta haddii la yidhaahdo salaaddu waa ku buraysaa bacdu lculamaai shaaficiyaa yidhi salaadaaba ku buraysaa sababtu maxay tahay ugu buraysaa yacni waa mukaalamo dad lala hadlayo ina hadihi الصalaaةa laa yasluxu fiiha shayu min kalaam الnaas inama huwa taصbiixu ila akhirih waa taصbiix iyo dikri iyo qur'aan la akrinayo weeyi marka dad in lala hadlo ee salaadii kuma ansaxayso sadaqta wa bariirta in la yidhaahdana dad baa lala hadlayaayo imaamkii baa waxaa lagu leeyahay run baad sheegtay waanad biri iyo wanaag baad la timi marka tan noocaasi waxa weeye waa alad ama waa in la aamusaa ama waa in tasbiix lala yimaadaa ilaahay la nasahayo ama waa in marka inta imaamku inta uu ku yidhi hoos loo yidhaahdaa oo la waafaqaa oo ammaanta ammaanteedii lala yimaadaa laakiin markuu ducaynayo waa in la duceeyaa masalada labadan baraarujinayaa waxay tahay khatiibku markuu khudbadaynaayo khudbadda jimcaha markuu khudbadaynayo ducada gaadho ducada hadduu istisqaa ku duceeyo roobdoon gacmaha waa la taagayaa isaguna waa taagayaa dadka dhagaysanayaana gacmaha saray u taagayaan oo gacmahay wadhanayaan aamiinna waa odhanayaan aamiinna waa odhanayaan laakiin haddaanu roobdoon ku ducaynine duco kale ku ducaynaayo waa la aamusayaayoo ducadaasi khudbaddii bay ka mid tahayoo idan lagu hadlo aamiin lagu yidhaahdo lama hayo aamus baa laynagu yidhi mar hadduu khatiibku khudbadaynayo aamuskii ayaa markaa lagu sugnaanayaa ilaa intuu khudbaddu dhammaanayso saas aawadeed bay culammada qaarkood ay yidhaahdeen aamiin in la yidhaahdaa waa bidco ama waa karaahiyo qaarba ay si ka cabireen marka ha layska ilaaliyo haddaanu roobdoon ku ducaynaynin khatiibku in markaa jumcada markuu ducaynayo aamiin in la yidhaahdo ha layska ilaaliyo ta noocaasi aad bay u dhacdaa hugun badan oo aamiinaa yeedhaya marka uu ducaynayo markaa khatiibku taana aad iyo aad ha laysaga jiro ha lagu baraarugsanaado in aamuskii lagu sugnaado oo lagu daa'imo aamuskii khudbadda la aamusnaa baa lagu sugnaanaya qodobka kale aan tilmaamayaa waxay tahay mujtamaca waxa aad u haysata dhibaato ku saabsan balwad oo sigaarka iyo qaadka ayaa aad iyo aad inoogu faafay inkastoo dadkii cuni jiray ay halkan hadda ku yar yihiin oo meelo ay ku badan yihiin ay fiican tahay in lagaga hadlo haddana kelmad yar baan ka tilmaamayaa qaadka iyo sigaarku waa dhibaatooyinka ina haystay ka mid yihiin aad iyo aad bayna u dhibaato badan yihiin labadubana shareecada waxay ku yihiin xaaraan oo shay xalaala ma aha waxa caddaynaya inay xaaraan yihiin oo inay xalaal ahayn dhibtooda ayaa ka badan dheeftooda iyo waxtarkooda haddayba dheef leeyihiin khamriga iyo khamaarka sababta loo xaaraantinimeeyey waa maxay waa in dhibaatadoodu ka badan tahay dheeftooda yas'aluunaka can alkhamri waalmaysir قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ilaahay wuxuu inoo sheegay khamriga iyo khamaarka labada mid walba dhibtooda ka badan dheeftooda culammadu halkaa waxay ka qaateen qaaciday ka qaateen masale guud bay kala baxeen masaladaasoo ah maa kahura dararuhu calaa nafcihi fa huwa xaraam wixii dhibtiisu dheeftiisa ka badan tahay shareecada xaaraan bay ku tahay shay kasta oo dhibaatadiisu ka badan tahay dheeftiisa xaaraan buu shareecada ku noqonaya shakina waxaanu ku jirin in labadaba qaadka iyo sigaarkaba dhibtoodu inay dheeftooda ka badan yihiin wuxuu kaloo nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam laa darara walaa diraar yacni dhibaata ma jirto yacni cidnaba ha dhibina waana iidaa qofku dadka kale iyo naftiisaba uu ku dhibaayo yacni markaa sigaarkan iyo qaadkan iyo faafinta la faafinayo mid walba dhibaataa markaa ku jirta dhibtana shareecada waa lagu diiday wuxuu kaloo ilaahay yidhi walaa taqtuluu anfusakum nafihinna ha dilina waxaana markaa la caddeeyey xanuunno badan in laga qaado xanuunnadaasi ay dilaa yihiin oo ay wax dilayaan nin baa wuxuu ka qoray sigaarka ayuu ka qoray kitaab wuxuu u bixiyey masaa'ib اdukhaan musiibooyinka uu leeyahay sigaarku wuxuu ka warramay sagaal iyo sagaashan xanuun oo laga qaado sigaarka markaasuu mid mid u tiriyey sagaal iyo sagaashankii sagaal iyo sagaashankiiba waa tiriyey xanuunada laga qaado waxaa ka mida kansarka waxaa ka mida waxa weeye wadno istaagga yacni xanuunno fara badan baa laga qaadaa xanuunno fara badan ayaa laga qaadaa ta kale waa shay markaa dhib fara badan xambaarsan oo manfaco markaa sharciyi aynay ku jirin oo xoolihiina tagsiinaya qaadka laftiisu waa saasoo kale weliba maandooriyo weeyo yacni markaa maanka waa doorinaya qaadku oo shareecada waxaa lagu yaqaanaa waxa intiisa faraha badan li ay maanka doorinayso intiisa yarina xaaraan bay noqonaysaa sida nebiguba sheegay sala allahu alayh wasalam oo nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam maa askara kaiiruhu faqaliiluhu xaraam waxa intiisa badani wax sakhraamiso intiisa yarina waa xaaraan wuxuu kaloo nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam maa askara alfaraqu minhu fa mil'u lkafi minhu xaraam waxa lix iyo tobankiisa rodol wax sakhraamiyaan sacabkiisuna xaaraan weeye bal waxaad ka warrantaa lix iyo toban rodol oo caleen qaad ah qofka cunaa suu noqonaya ma u malaynaysaa inuu maryaha sidanayo nin dhakhtaraan weyddiiyo waxaan ku idhi haddii qaadku maandooriyo yahay waan iska sii weyddiinayey bal hadduu maandooriyo yahay maxay markaa ugu waalan waayeen wuxuu yidhi wakhti badan bay fadhiyaanoo saacadaa weynay markaa marba in yar bay cunayaan intii horaa jidhka gelaysa qanshisaarna qayb baa u baxaysa jidhkii iskuma gaadhayso mar keliya wuxuma wada gelayaan haddii caleentii qaadka inta sidaa loo guro sidaa loo tuujiyo oo bahalkan waxa weeye lagu tuujiyo liinta iyo waxa la midkaa lagu tuujiyo haddii la geliyo oo sidaa lagu tuujiyo oo miiddaa ka soo baxday hal mar uu sidaa u cabbo shaki waxaan lahayn markaa waxawayan inuu markaa sakhraamayo laakiin in intan yare marba in yar ay isticmaalayaano intii hore qashinsaar iyo u baxaysi ay tegayso intii kalena aynay ku soo gaadhaynin taasaa keensatay buu ihi markaa inaynay ku sakhraamin waa idinka maqlayoo sheekooyinka dubaabka ama yabaalka ku saabsan iyo curriga waa idinka maqlay oo ay qaarkood leeyihiin xalay oo dhan markaa waxaa weeye curri baan isaga taag waayey oo marba intaad dabada qabto ayaa dabadu ii go'aysay xalay oo dhan dhibtaasaan ku jirin hadda ka warran waata qaarkood la sheegay markaa inay salaameen riyo oo ay yidhahan ragga waaweyn maxay salaamta nooga qaadi waayeen qaar fara badan guryahoodii bay garan waayeen marka kamiyo badan haddii laga cuno wax badan oo hal mar keliya la cuno shaki waxaan lahayn inuu markaa sakhraamayo ruuxu ayaan shaki lahayn marka xadiidkuu soo guda gelaya maa askara kasiiruhu faqaliiluhu xaraam waxaa intiisa badani sakhraamisa intiisa yarina xaaraan weeyi nebigaa sheegay sala allahu alayh wasalam shakina waxaan lahayn intiisa badan inay waxse haraaminayso dhibaatooyin badan buu caafimaadka u leeyihi ilkaha siduu u baabiiyo waa aragteen maskaxda siduu u dilo waa aragteen dhakhaatiirta waxa weeye maskaxda ku tacalluqa marka dadka loo geeyo oo la yidhahdo xoogaa waa khaakaayiray ama waa seexan waayey ama xoogaa marka waxa weeye waaba dagaalamayaayoo waxbuu laynayaa dawada markay u qoraan waxay leeyihiin hadduu isticmaalo qaad wax allo waxay dawadu ka taraysaa ma jirto waa macruuf dawadaas waa in marka ay isticmaalayo waa in laga ilaaliyaa qaad waa in laga ilaaliyaa dawadii waa ka baawar badan yihi kuwii miirka qabay miirka ka kaxaynayaaye bal kuwa markaa waxaweyan yani xoogaa khafiifay ka waran yani siduu u gelayaa dad fara badan baa marka dawada la siiyo ladnaada oo caadi noqda hadhow markay balwadii dib ugu laabmaan bay halkii ka bilaabaan taasina waxay tilmaamaysaa maskaxda siduu u baabi'inayo oo u kharribaayo ayay markaa tilmaamaysa marka xanuuno fara badan bay xambaarsan yihiin dhibaatooyin badan baynay markaa koobsadaan aad iyo aadna waa ugu faafeen nin dhakhtara oo reer burco ahaa ilaahay ha u naxariistee waa dhintaye imaaraadku tegey xanuun buu u tegey waa la baadhay markii la baadhay waxay ku yidhaahdeen beerkaaga waxaannu ka hellay dawadii cayayaanka lagu layn jirey lagu buufin jiray baannu beerkaaga ka hellay bay ku yidhahdeen cabdi miraa la odhan jiray waa la garanaya ilahay ha naxariisto xaggay kaaga timi baa la yidhi anaa garanaya meesha iga timi buuhi qaadkay iga timi buuhi qaadku si dabiiciya hadda uma baxo laba sunood baa lagu daraa qaadkii xataa dabiiciga ahaa ee dhib kastaba hal ahaadee sidiisii ahaa ma aha laba sunood baa lagu daraa sun waa lagu koriyaayo degdeg inuu u qaangaadho u markaa yani caleenta u bixiyo oo u taaba qaadaa la rabaa ila baayac mushtar weeyaane oo kimikadaa waa lagu mudaa si uu si degdega ugu baxo sun labaad oo kalena waa lagu sameeyaa si aan cayayaanku u cunin oo aanay u daldalooshamin baa sun lagu buufiyaa suntaa waa lagu biyeynayaa qaadka laftiisay gelaysaa isagoo markii hore oo dhibaato xambaarsanaa waa kudkiioo kaba loo tolaye ayaa dhib kale loogu sii darayoo labadaa sunooda kalena lagu daray suntaa beerka laga helay waa suntii cayayaankoo ku biirtoo iskaga daba tagtay oo lagu biyeeyey oo jismigiisa iyo caleemihiisa guda gashay dabeedna markaa ruuxii ka cunay dabeedna beerka fadhiisatay wuu soo noqday dhakhtarkiioo magaaladuu yimi masjid jaamicuu ka kacay waa qiso macruuf ah iga dambeeya qaad iska ogow buuhi beerkayga waxaa laga helay markaa suntii cayayaankaa laga helay meel kalena iigama imane waxay iiga timi qaad bay iiga timi iga dambeeyow qaad iska ilaali isagoo dabadaha markaa qaarkood doonaya markaa jarmar iyo meelo bal inuu isku dayo inuu qabto ayaa geeridii ka soo gaadhe sidiibuu ku dhintay dadkiina waa u nasteexeeye oo sidaas u nasteexa ugu sheegay ilahay ha u naxariisto raximah llahu raxmatan waasica warhoy qaadka iska jira wakhti ramadaan baad joogtaanoo balwadda ruuxu waa iska dayn karaa la kaashada ramadaanto dadka markaa cunow qaadkiiyo sigaarkaba inaad joojiso isku day oo nafta xakamee oo markaa ka faa'iidayso fursaddaas kelmaddaas markaynu ka baxnay wax su'aali hadday jiraan in sha allahu tacaala waa isku yara dayaynaa inaynu ka jawaabno wallahu aclam su-aashu waxay ku saabsan tahay khudbadda markuu ku jiro khatiibku oo khudbadaynaayo nebiga ma lagu sallinaya hadduu nebiga soo qaado mise laguma sallinayo taa jawaabteedu waxay tahay salliga nebiga in lagu salliyo marka magiciisa la soo qaadee la sheego waa waajib asal ahaan siday markaa adilada qaarkood laga qaadanayo culamada qaarna ay ku tageen laakiin wakhtigan khudbaddana waxa waajiba in la aamuso laba waajiboo mid waliba caam yahay ayaa meesha ku kulmay keebaa labada la hor marinayaa ma waajibkii aamusa ahaa oo caam ku ah salli iyo hadal kaleba in laga aamusayo caam ku ahoo si guud u tilmaamaya mise waajibkii ahaa nebiga ku salliya marka magiciisa la soo qaado ama la sheego oo isaguna caam ku ahaa wakhtiga khudbadda iyo wakhtiyada kaleba culammada qaarkoodba mid bay hormariyeen ha yeeshee qowlka aan filaayo inuu saxiixa yahay oo qawiga yahay waa in markaa la aamusayo khudbadda markaa uu khadiibku ku jiro inaan nebiga lagu sallinaynin sala allahu calayhi wasalam sababtuna waxay tahay ee nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam man qaala lisaaxibihi ansit faqad lagaa ruuxa markaa saaxiibkii ku yidhaahda marka khatiibku khudbadaynaayo aamus ku yidhaahda laqwi buu la yimi aamus inuu ku yidhaahdaana waa macruuf la amrayo macruufka in la amraana xilliga kale wuxuu ahaan jiray waajib buu ahaan jiray marka iyadoo xilliga kale uu waajib ahaa ayaa haddana waxaa la tilmaamay xilligan khudbadda inuu la yimaado oo yidhaahdo ansito macruufkaa uu is yidhaahdo amana ruux markaa agtiisa joogo hadlaya uu yidhaahdo aamus inuu marka laqwi ku dhacay marka sidaas aawadeed qowlka raajixa qawiga wuxuu yahay inaan xaaladdaa xataa nebiga lagu sallinayn sala allahu alayh wasalam ee aamuskii lagu sugnaanayo wallahu aclam su-aashani waxay ku saabsan tahay ruuxii waalidkii dhintay qur'aan ma u akhrin karaa qur'aanka akhrintiisa dadka dhintay loo akhrinayo khilaaf baa ku jira ma gaadhaya mise ma gaadhayo waxaase la hubaa ducadu inay gaadhayso waa la hubaa sadaqaduna inay gaadhayso waa la hubaa labada mid walba adilana waa ku soo aroortay culammaduna waa ku kulansan yihinoo waa isku waafaqsan yihin laakiin qur'aanka khilaaf baa ku jira ma gaadhayaa dadka dhintay mise ma gaadhayo a'immada qaarkood oo shaafici ka mid yahay wuxuu leeyahay gaadhi maayo a'immada qaarkoodna waxay leeyihiin waa gaadhayaa marka mid la huba ma aha axaadiis ku soo aroortoo nebigu ku sheegay in qur'aanku dadka dhintay gaadhayo ama in loo akhriyaana ma jirto saas aawadeed shayga la hubo aad ha loogu dadaalo oo ducada iyo sadaqadda ah maalin walbana inaad u ducayso waalidada yani waa inaad aanad markaas seegin aad maalin walba u ducaysaa waayo ducadii wax kugu kalifaysaa ma jirto mooyaane carabka inaad dhaqdhaqaajiso way fududdahay waxtarkeed iyo nafcigeeduna waa weyn yahay waxaa laga yaabaa dadka qaarkood waalidadooda inay ilaawaanoo laga yaabo markaysagaa sannad hadday doonaan markaa inayna odhan ilaha waalidka u dembi dhaaf khaasatan wakhtigu markaa yaraan oo kale hadduu isagoo yar hadduu dhintay oo kale inuu iska ilaawaa dhici karta marka taasoo kale waxa weeye munaasib ma aha shukrigii labada waalid loo shukri naqaayey waxaa ka mid a ducada ilaahay loo baryaayo marka kulla yawm maalin kasta waa inaad markaa ilaahay u baridaa labadaada waalid hadday nool yihiin iyo hadday dhintaan mid walba ducada waa u baahan yihiin wallahu aclam su-aashu waxay ku saabsan tahay inanku markaa soo dhiibay tiifiyada waxaa laga soo daayaa yacni dagaaladii la leeyahay waa dagaaladii saxaabada ayaa la soo daayaa oo la matalaayo gaaladii iyo muslimiintii oo islaynaysa la matalaayo wakhtiyada ramadaanada ayaana la soo daayaa maxay xukunkeedu noqonaysaa jawaabteedu waxay tahay waxyaalaha la soo daynaayo ee la odhanaayo gaaladii iyo muslimiintii oo islaynayaa la matalaya waa mid markaa aan sax ahayn oo khalad ah oo in la sameeyo ma aha in laga qayb qaatana ma aha waxyaalo badan oo markaa aan bannaanayn bay koobsanayaan waxyaalahay koobsanayaan waxaa ka mid a dadka qaarkood baa waxay matelayaan gaalay matelayaan iyagoo muslimiin ah bay isu ekaysiinayaan gaaladii markaasay iska yeelyeelayaan abujahal iyo gaaladii la midka ahaa inay markaa iyagu matelayaan markaasay hadalladii xumaa ku hadlayaan oo kufrigii iyo gaalnimadii ay ku hadlayeen bay ku hadlayaan yacnii saa'iqna u noqon mayso uma bannaanaanayso uma bannaanaanayso hadalladii gaalada in lagu hadlo gaalada in la isu ekaysiyo iyo in la matelaana ma bannaana man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum ka qolo isu ekaysiya iyaga ayuu ka mid yahay hadallada markaa gaalnimadaana in lagu hadlaa oo la jilaa mid bannaan ma aha waxay noqonaysaa mid xaaraanay markaa noqonaysaa in lagu hadlo markaa ma aha waxyaalo badan oo munkaraad oo kale oo shareecada khilaafsanna waa koobsanaysaa markaa ta noocaasa in la sameeyo ma aha in laga qayb qaatana ma aha gaalo in la yska yeelyeelaana mid bannaan ma aha ta kale dad liita oo aan markaa fiicnayn ayaa la odhanayaa saxaabadii fadliga badnayd ha matelo yacni waa liitaa ruuxu oo markaa waa ruux daciifoo liito yacni waxa weeye markaa diintiisiba aynay fiicnayn markaasaa la odhanayaa adigu waxaad iska dhigtaa markaa saxaabi hebel adna saxaabigan adna saxaabigan asxaabta shanigooduna arrinkooduna waa weyn arrinka saxaabadu waa arrin cadiim oo weyn fadligoodana la gaadhi maayo dadka markaa hooseeyee liitaa inay saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam yidhahdaan anaa matelaya anna saxaabi hebel baan matelaya anna saxaabigaasaan matelayaa mid yaduna markaa waxa weeye furan ma aha marka waxa weeye waxyaalo badan buu koobsanayaa oo xaaraan ahaan bannaanayn marka in la sameeyo iyo in laga qayb qaato midnaba ma bannaana wallahu aclam su-aashu waxay ku saabsan tahay hadduu markaa ruuxu ramadaantii isagoo sooman uu qof dumara markaa la hadlo oo uu dabeedna markaa shahwa ka timaado ma jabaysaa soontu mise jabi mayso jamaahiirta culammadu waxay yidhaahdeen sababta lagu keenaayo yacni shahwada lagu keeno soonkii waa jebinayaa afarta madhabood siday ku tageen oo jamaahiiru ahlicilmi ay qabaan yacni wixii sabab ah ee ruuxu la yimaado ee ay shahwadaasi ku timaaddo waa inay soonku ku jabayso hadduu iska keeno iyo hadduu sababta la yimaado mid walba isku meel bay marinayaan waxaase la ysla ogol yahay isagoo iska hurda haddii ruuxa markaa maniyi ka timaaddo inaan soonku ka jabaynin waa la ysku waafaqsan yahay oo waa la ysla ogol yahay taas yadii waa mid ay culammadu isku waafaqsan yihiin laakiin ta marka ay sheegayaan jamaahiirta culammadu waxay ku saabsan tahay waa marka uu iska keeno ama sabab keenta uu la yimaado ayay ku saabsan tahay wallahu aclam su-aashu waxay ku saabsan tahay haddii uu isagoo sooman qof muslima xaqdarre ku dilo soonkiisi maxay noqonaysaa culammada qaarkood waxay leeyihiin dembi kastoo lala yimaadaa soonka waa jebinayaa sidaana waxaa ku tegey ibnu xasmi shiikha la yidhaahdo ee daahiriga ah baa ku tegey ha yeeshee culammada badankoodu salafan wa khalafan waxay qabaan shayga macsidee lala yimaadaa ee waxyaalihii mufadiraadka aan ahayn inaynay soonka jebinaynin bay qabaan ha yeeshee sawaabkiiyo ajarka ayay baabi'inayaan ama nuqsaaminayaan laakiin soonka jabi maayo inuu qalleeyaa waajib ku noqon maysee faralku waa ka dhacayaa faralku waa ka dhacayaa qowlkaasaana saxiixa haddii macsi kastiiyo dembi kastaana soon jebinaayo ee soomba dadka uma baaqi noqdeen marka hadduu wax dilo isagoo sooman ajarkii ayaa ka baaba'aya laakiin faralku waa ka dhacayaa oo qalle ma saara wallaahu aclam su-aasha hore waa ka jawaabnay oo macsidu inaynay soonka jebinaynin mar haddii waxyaalihii mufadiraadka ahaa ee soonka qofku ku afuraayey aynay ahayn iyada waa sheegnay laakiin tan ku saabsan salaatuleylka markuu qofku ama taraawiixda tukanaayo ma marka ugu horraysuu ku furfuranayaa ducada istiftaaxa mise laba ragcadoodoo kasta waa ku furfuranayaa sidaa daahirkay u dhowdahay waa in marka ugu horraysa lagu furfuranaayo weeye wallahu aclam su-aashu waxay ku saabsan tahay ruux ramadaantii hore wax ka tageen oo aan markaa soomin aan markii dambena qallaynin oo ramadaantii kale ka soo gaadhay muxuu yeelayaa haddii uu ruuxaasi ramadaanta hore ka tagtay cudurdaar aynay uga tegin ee cudurdaar la'aan uu iska afuray dembi weyn oo kabaa'iruu la yimi ilaahay waa inuu u toobad keenaa maalmihii ka tegeyna waa inuu qalleeyaa towbadna waa inuu la yimaadaa ka murugooda ficilkaa xun ee uu la yimi waayo ramadaan in la afuro oo ruuxu cudurdaar la'aan iska afuro iska cuno waa dembi kabaa'iroo weyn culammaduna waxay isla oggol yihiin zinada iyo khamriga in la cababa inay ka xunto oo ka daran tahay siduu imaamu dahabiba ku sheegaayo kitaabkiisa la yahay kitaabu lkabaa'ir oo saa ku tilmaamayo muslimiintu inay saa isla ogol yihiin hadduu cudurdaar ku afuray ramadaantii hore oo cudurdaar lahaa wakhtigii u dhexeeyey labada ramadaan inuu qalleeyaa laazim ku ahayd oo waajib ku ahayd hadduu wakhtigaana aanu qallayn karaynin waxay noqonaysaa ramadaantu markay baxdo inuu qalleeyo ayaa saaran yacni cudurdaar oo kale ayaa wakhtigaa u diiday inuu qalleeyo hadday jirto waxay noqonaysaa markay ramadaantu baxdo inuu qalleeyay noqonaysaa haddii cudurdaarkii ka suulay oo cudurdaarkii ka tegey hadduu cudurdaar la'aan qallayn waayey labada ramadaan intii u dhaxaysay uu qallayn waayey marka wuxuu la yimi ka gaabin buu la yimiyo waajibku wuxuu ahaa labada ramadaan dhexdooda inuu qalleeyaa waajibku ahaa oo halkaa wuxuu la yimi ka gaabin waajibkii uu ka gaabiyey ayuu la yimi iminkana waxa saaran ramadaantu markay baxdo inuu qalleeyo ayaa saaran culammada badankooduna weliba waxay leeyihiin waxaa lagu darayaa fidyaa la raacinayaayo waa inuu markaa maalin kastaba miskiin inuu quudiyo waa inuu ku daraa aasaar saxaabada laga soo wariyeyna sidaa waa sheegaysaa jamaahiirta culammaduna sidaa waa fatwoodeen wallaahu aclam su-aasha hore waxay ku saabsan tahay toobinku soonka ma jebinayaa mise ma jebinayo masalada ku saabsan toobinku inuu soonka jebinayo inaanu jebinaynin waa mas'alo ay madaahibtu isku khilaafsan yihiin laakiin qowlka qawigee raajixi wuxuu yahay waa inaan toobinku soonka jebinaynin qowlkaasaa qawisan waayo xadiiska bukhaarigu wuxuu sheegayaa ixtajama rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama wa huwa saa'im nebigu wuu istoobay isagoo sooman ayuu istoobay xadiidkuna waa saxiix khilaafan liman acallah yacnii imaamu albukhaarina waa saxiixiyo labada xadiisba waa soo wariyey ixtajama rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam wahuwa muxrim waxtajama rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam wahuwa saa'im riwaayo keliyuu ku soo wada wariyey marka in la yidhaahdo waa wahmi oo ta kale ayaa loo jeedee tan waa lagu wahmiyey baciid weeye marka qowlka saxiix xadiisku waa inuu saxiix yahay waxa kaloo yacni nebigu sala allahu alayh wasalam yacni uu ruqseeyey markii dambe toobinka ayuu ruqseeyey suma rakhasa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yacni rasuulku wuxuu intaa dabadeed ruqseeyey markuu reebay dabadeed alxijaamata lisaa'imi toobinka wuxuu u ruqseeyey ruuxa sooman ruqsaduna waxay noqotaa yacnii shaygu markuu mamnuuc ahaa dabadeed in la banneeyay noqotaa marka xadiiskaasina waa caddaynaya in xadiiska kale ee sheegaya afdara alxaajimu waalmaxjuum inuu mansuukh yahay buu xadiiskaasina caddaynaya waana saabito culammada qaarkood waa quweeyeen anas ibnu maalik laftiisa markii la weydiiyey oo lagu yidhi a kuntum takrahuuna alxijaamata lisaa'imi miyaa u karaahiyaysan jirteen qofka soomani inuu istoobo qaala laa ila min ajli dacfi wuxuu markaa anas ibnu maalik yidhi sida bukhaariba saxiixiisa ku soo arooriyey maye umaanu nici jirin mooyaane dee inuu daciifayo ruuxii marka la toobo uu taag darraanayo taa daraaddeed unbaa loo karaahiyaysanayee sida kale ulamaanu nici jirin saas aawadeed qowlka saxiixi wuxuu yahay waa inaan toobinku aanu jebinaynin soonka laakiin sida ixtiyaadka badan li waxay tahay inuu ruuxu wakhtigaa iska ilaaliyo uu sooman yahay khuruujan min alkhilaafi laakiin sida qawigii waa inaanu jebinaynin wallaahu aclam mas'alada kale ku saabsan ruuxa marna diinta caayaaya marna tukanaya diin cayga ama ilaahay la caayo ama rasuulkiisa la caayo ama diinta islaamka la caayaa ama malaa'igta la caayaa waa gaalnimo milladda lagaga baxayo oo ruuxu si dhammaystiran diinta uga wada baxayo oo gaal buu ku noqonaya hadduu diinta caayo ama markaa uu rasuulka caayo sala allahu alayh wasalam ama uu ilaahay caayo ama uu malaa'igta caayo ama shay shareecada ka mida oo macluum min addiin bidaruura uu caayo yacni wuxuu noqonayaa mid gaaloobay buu noqonayaa milladda ka baxay waxaa saaran inuu soo islaamoo gaalnimadaa ka toobad keena ayaa saaran gaalnimadaa inuu ka toobad keenoo soo islaamo ayaa saaran haddii waxa weeye aanu markaa gaalnimadii ka toobad keenin salaaddu toobadkeen u noqon mayso waa inuu markaa ka murugooda caydaas waa inuu isku ciilka ambiyaa waa inuu go'aansadaa inaanu dib ugu laabmin waa inuu ka toobad keenaa cayda uu ilaahay caayay ama rasuulkiisa caayay iyo ashyaada la midka ah ee kufri noqonaaya waa inuu markaa ka toobad keenaa markaa uu ka toobad keeno dabadeed ayuunbaa marka ay noqonaysaa in islaamnimo loo aqoonsado laakiin isagaan toobad keenin hadduu marna iska caayaayo marna iska tukanayo dee salaad gaal asixi mayso salaadduna toobadkeen u noqon mayso wallaahu aclam su-aashu waxay ku saabsan tahay ruuxba salaadda ma tukanaayo kelmadda tawxiidkana waa ku celcelinayaa waa ashahaadanayaa muxuu markaa noqonayaa xukunkiisu ruuxa salaadda ka taga hadduu salaaddii uga tegay dafiraadu waajibnimadeedii dafiraayo ama kibiruu iska kibrinaayo ama ku dheeldheelaayo uga tegey xaalka caynkaasa inuu gaal yahay muslimiintu waa ku ijmaacsan yihin oo waa isku waafaqsan yihiin laba iskuma khilaafsanaa hadduu salaadda se uga tegey isagoo waajibnimadeedii qirsan wahsaduu ka wahsanayo ama ka caajisaayo waxaan cudurdaar u noqonaynin ayuu salaaddii uga tegey xaalka caynkaasa wuxuu la yimi wax xun buu la yimi aad iyo aad u xun waxayse culammadu isku hayaan milladdii miyuu ka baxay oo ku gaaloobay salaad la'aantaas uu salaaddii tukan waayo cudurdaarla'aan uga tegey mise milladdii kama bixine faasiqiinta kuwa ugu fisqiga xun buu ku jiraa culammada qaarkood waxay leeyihiin maya salaaddaa uu ka tegey ayuu ku gaaloobayaa milladda kaga baxayaa hadduu dhintana xabaalaha muslimiinta lagu aasi maayo laguma tukanayo lama maydhaayo xabaalaha muslimiintana lagu aasi maayo ilaahayna dembi dhaaf looga baryi maayo ilaahay ha u naxariisto xataa la odhan maayo madaahibta qaarkood iyo culammada qaarkood saasay qabaan oo madhabta xanaabiladu ay ka mid tahay qolyaha sidaa qaba imaam axmed wahayruh madaahibta qaarkoodna waxay qabaan war maya miladii kama wada bixin ee waa faasiq aad u xun gaalnimadana waa looga baqaa khaatimadiisu inay xumaato u gaaloobo oo gaalnimo ku dambeeyo waa looga baqaa laakiin salaaddii inuu ka tegey oo wahsad iyo caajis uga tegey milladda kaga bixi maaye wuxuu noqonayaa min afsaqi alfaasiqiin faasiqiinta kuwa ugu fisqiga badan buu markaa ka mid noqonaya culammada odhanaysa salaadda in laga tagaa waa gaalnimo waxay leeyihiin kelmadda shahaadada ku islaami maayo waayo shay gaalnimo a buu la yimi gaalnimadaa inuu ka toobad keeno mooye shahaadadu u guntami mayso ma islaamaayo saasay markaa leeyihiin hadduu weligiiba ku celceliyo ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah jeeruu tukado oo ka toobad keeno salaad la'aanta uu ka toobad keeno yacni markaa waxaway ma islaamayo saas yadaabay markaa leeyihiin waxaynay ku xidhan tahay mas'aladu marka hore ma gaalnima mise ma aha laakiin shayga gaalnimadaa ruux hadduu ku dhaco oo wuxuu ku gaaloobay aynay ahayn shahaadataynka inuu dafiray ee uu shay kale ku gaaloobay shaygaa kale uu ku gaaloobay inuu ka toobad keeno ayaa islaamnimadiisu ku xidhan tahay waa arrinay marka hore culammadu isla ogol yihiin oo masala nin baa wuxuu inkiray oo dafiray qiyaama inuu jiro caqiida ahaan buu wuxuu rumaysan yahay qiyaama ma jiro dadka la soo saari maayo ama janniyo naar ma jirta buu markaa aaminsan yahay kuma islaamayo shahaadada waayo shay gaalnimaa ayuu daa'imsan yahay oo musir ku yahay oo ku daa'imay gaalnimadiina waa wuxuu ictiqaadsan yahay marka gaalnimada marka hore ha ka baxo gaalnimada ha ka baxo marka hore gaalnimadaa markuu ka toobad keeno ayaa islaamnimadu u guntamaysaa laakiin haddaanu gaalnimadii ka toobad keenin oo ku daa'imsan yahay gaalnimadii dee islaamnima markaa uma guntamayso wallaahu aclam ee su-aashu waxay ku saabsan tahay dadka qaarkood baa soomaya oo aan salaaddii tukanaynin salaad la'aanta waa ka warrannay haddii la yidhaahdo salaaddu waa gaalnimo soon uma asaxayo oo soonkiina kama gudayo waayo salaad la'aani gaalnimo hadday noqoto dee gaal soonkii asixi maayo haddii la yidhaahdo lafteeda gaalnimo ma aha ee waxyaalaha faasiqnimada ugu fisqiga xun bay ka mid tahay haddii la yidhaahdo sida culammada badankoodu ay mareen markaa lafteeda soonkaa ajar badan ku heli maayo faralku waa ka dhacayaa laakiin sawaab iyo ajar badan iyo makfiradii iyo dembi dhaafkii kuma helayo nebiguna wuxuu sheegay sala allahu alayhi wasalam inuu jibriil yidhi ruuxa ramadaan u soo gasho oo aan loo dembi dhaafin ilaahay naarta ha ku fogeeyo nebi moxamedow aamiin dheh nebi moxamedna aamiin buu yidhi marka malak muqaraboo xagga ilaahay loo dhoweeyey ayaa ku ducaynaya oo ku habaaraya ruuxa markaa ramadaan u soo gashee aan loo dembi dhaafin in naarta lagu fogeeyo nebigii nebiyada ugu fadliga badnaana aamiin buu leeyaho isaguna waa ku habaara ila aamiin waxay ka dhigan tahay iyaduna ducay ka dhigan tahay marka inuu ku habaaray ka dhigan tahay marka labaduba waa habaareen marka xaaladda noocaasa khatar buu ku sugan yahay ruuxaasi ha istaba qabto yacni marka ha tukado salaadda ha tukado salaad la'aani waa diin la'aan wallahu aclam su-aashu waxay ku saabsan tahay ruuxa salaadda tukanaya laakiin salaaddii dayacaya oo iyadoo la qiimaya iska seexanaya isaga xukunkiisu muxuu noqonaya labaa loo kala qaadayaa in salaadda wakhtigeedii uu ka saarayo iyo inuu wakhtigeeda gudaheeda tukanayo ee jamacuun ka tegaayo hadduu markaa salaadda wakhtigeedii hadduu ka saarayo oo markay tagto dabadeed inuu doonaayo inuu qalleeyo ogaanna uga seexanayo xaalka caynkaasa wuxuu la mid yahay taariku salaadkii buu la mid yahay kii salaadda ka tegey ayuu la xukum yahay waayo cudurdaar la'aan buu si ogaana wakhtigeedii u saaray salaaddii oo uga tegey marka xukunkiisu waa xukunkii taariku salaadka haddii wakhtigeeda aanu ka bixinayn oo ka saarayn ee wakhtiga gudaheeda uu tukanaayo laakiin jamacii uu ka tegaayo xaalka caynkaasa nuqsaan baa ku suganoo fadiiluu ka tegey waxaanay culammadu isku hayaan jamaca in salaadda lagu tukadaa ma sunnaa mise waa waajib dhowr qowl baa ku jira oo labadaa qowl ka mid yihii sida qawisanna waxay tahay yacni cudurdaar haddaanu ruuxu jamaca uga tegin inuu jamca la tukadaa hadduu mar adaankii maqlaayo ama ay suuragal tahay inuu maqlo inay ku tahay mid waajiba inay tahay sidaas yada abaa qawisan oo raajaxsan salaadda in jamac lagu tukadaa waa waajib adilaana ku soo aroortay man samica annidaa'a falam yuujibhu falaa salaata lahu ila min cudrin xadiiskii xaakimiya uu soo wariyey culammada qaarkoodna ay saxiixiyeen calaa sharti muslim waxa uu sheegayaa ruuxa markaa adaanka maqla oo aan adaankii ajiibin wax salaada ma leh inuu cudurdaar uga tegay mooye haddii kale salaad ma laha ayaa xadiisku markaa sheegaya waxaa laga tilmaamayaa yacnii inuu markaa waajib ka tegayoo uu dembaabay baa laga tilmaamayaa oo kamaalkeedii waajibka ahaa ayaa laga tegaa laga tilmaamayaa ee ma ansaxaysa loogama jeedo oo shardi uma aha sixada salaadda jamacu markaa shardi uma aha ha yeeshee waxay noqonaysaa tasixu maca alismi salaaddii waa ansaxaysa haddii keli lagu tukado cudurdaar la'aanna looga tago jamaca dembi la jirkii bay ansaxaysaa hadduu cudurdaar se uga tago yacnii ruuxa markaa dembi ma saara wallaahu aclam su-aashu waxay ku saabsan tahay adigoo sooman haddii lagula dagaalamo laakiin markaa aanaad la dagaalamin laakiin aad ku nadarto inaad la dagaalamto maxay noqonaysa jawaabtu waxay tahay haddii lagula dagaalamo laba siyood baa loo kala qaadaya in waxa weeye saansaankii dagaalku lagula yimi laakiin gacan aan lagu saarin xaalka noocaas ah nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam fain saabbahu axadun aw qaatalahu falyaqul inii saa'im hadduu ruux la dagaalamo bimacnaa saansaan dagaal ula yimaado ama uu caayo ha yidhaahdo anigu waa soomanahay oo yaanu la wadin halkaa ha ku joojiyo yaanu ku nadrinoo odhan markaysaga waa la dagaalami doonaa waayo waxay ka dhigan tahay inaad ku nadartaa inaad markaa la dagaalamayso ama ku dhaarataa ama go'aansataa inaad dagaalantay bay ka dhigan tahay haddii laakiin uu qofkii ku bilaabo oo gacan ula yimaado wuxuu isaga daafici karaa isagoo sooman alashal falashal tan noocaasina waxay noqonaysaa mid saa'iqoo u bannaan bay markaa noqonaysaa la odhan maayo wax kasta ha kugu dhuftee u dhigo la odhan maayo laakiin siduu markaa isaga daafici karo siba siday ka sahlan tahay ayuu markaana yacni markaa samaynayaa oo tartiib ahaan ula imanaya wallahu aclam su-aasha hore waxay ku saabsan tahay ruux baa suuxa marka wuu soomay dabeedna waa suuxay haddana waa soom miiraabay soonkiisii ma ka jabay mise kama jabin sida markaa culammadu ay tilmaameen waa inaan soonku ka jabaynin mar haddaanu wakhtigoo dhan istiqraaqine qadar yaroo ka mida maalintii u suuxay una dabeed miyiirsaday soonkii markaa kama jabayo soonkiisi waa u jiraa maalintaana qalleen lagu odhan maayo wallaahu aclam masalada kale waxay ku saabsan tahay ruux baa wuxuu ka shaqeeyaa qaadka ayuu ka shaqeeyaa macallin baad u tahay ilmihiisii kharashka uu ku siiyaa maxay noqonaysa shaqada uu ka shaqeeyaana waa qaad ee uu kasabka ka helo man haalibu maalihi alxaraam waa mas'alada ay yidhaahdaan xoolihiisa badankeedu ruuxay xaaraan yihiin mucaamalada lala macaamilaa maxay noqonaysa jamaahiirta culammadu badankoodu siday culammadu ku tageen waxa weeyaan waa in haddii haalibka xoolihiisa iyo majoratiga xoolihiisu ay xaaraan yihiin ila meel kaloo xalaala wax waa ka soo geli karaane oo waxbaa la siin karaa waxbaa loo soo diri karaa yacnii xoolo kaluu yeelan karaa dhaxal baa wax ku soo geli karaan muquunay ku soo geli karaan yacni waxa weeye wejiyo kalaa wax uga iman karaa man haalibu maalihi alxaraam noocaasunbuu ku degayaaye agsarka culammadu waxay yidhaahdeen mucaamaladiisa wax laga iibiyo ama laga iibsadaa xaaraan ma noqonayso mar haddii cayntii xoolaho markaa laga soo saaray adigu aanad arkaynin qaadkii ee ay tahay wuxuun markaa uu ka keenay uun jeebkiisa ka keenay ay tahay mucaamaladiisu xaaraan noqon mayse in laga xalaal miirtaa fiican oo mucaamaladiisa layska ilaaliyo tawarruc laga sameeyo agsarka culammadu saasay mareen daa'ifo yar oo culammada ka midina waxay yidhaahdeen maya haddii mar majooratiga xoolihiisu xaaraan tahay in lala macaamilaa ma bannaana ama wax laga iibiye ama laga iibsadaa mid bannaan ma aha ayay yidhaahdeen marka waxaa kala duwan cayntii xoolahoo xaaraan inay ka soo baxday aad aragto iyo inaan cayntii xooluhu xaaraan inay ka soo baxday aanad arkin labadaas ayaa kala duwan wixii caynta xoolaha xaaraan inay ka soo baxday aad arkayso iyada markaa ha kala macaamilin ha kala macaamiline taa iska ilaali laakiin tan kale culammada badankoodu waxay leeyihiin in laga xalaal mirtaa fiicane yacni mucaamaladiisu xaaraan ma noqonaysay leeyihiin wallahu aclam su-aashu waxay ku saabsan tahay odaygu wuxuu yidhi safka horead is odhanaysaa soo gal intaad masjidka timaaddo dhowr qof baa jooga safka hore inta kalena cimaamado iyo kitaabbaa yaallo lagu calaamadsaday maxay noqonaysaa xukunkeedu taa jawaabteedu waxay tahay ruux aan meesha fadhiisanin inuu calaamad iska dhigto oo uu dabeed suuqiisa iska galo ama masjidka meel kale ka fadhiisto ta noocaasi mid bannaan ma aha ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen waa qasbi meesha uu boobay xataa salaaddu ma ku ansaxaysaa mise kuma ansaxayso khilaaf baa ku jira hadduuse meesha markaa hore ugu sunnaystay oo uu fadhiyey oo uu ka yaro kacay isaga u xaq lehoo xadiis baa ku soo arooray ruuxii meesha fadhiyay ee ka kacay hadduu soo noqdo isagaa u xaqnimo badan baa nebigu yidhi laakiin nimaan meeshaba fadhiisan baa loo sii calaamadinaya ama calaamadda bes intuu dhigtay buu iska tegey ama meel kale masjidka ka fadhiistay xaquma laha inuu caynkaa sameeyo xaaraan baanu ku jiraa waa dembi shaykhulislaam ibnu taymiyana wuxuu odhanayaa waa qasbi meesha uu boobay marka dhulka maqsuubkee la boobay salaaddu ma ku ansaxaysaa mise kuma ansaxayso khilaafkiibaa gelaya culammada qaar baa le meesha la boobay salaaddu kuma ansaxayso marka waxa weeye ruux meesha aan fadhiini waa inaanu calaamad dhiganin ee uu iska jiraa boos kalena inuu fadhiisto uu mashquuliyo boosna calaamad dhigtoo laba boos isku qabsado taasna marka miduu xaqu leeyahay ma aha boos kale oo safku gaadhay oo dad markaa ay ku tukan lahaayeen ama ay geli lahaayeen kaaba dambuu iskaga tiirsaday agagaarkeedii waa buuxdaa ruuxii meesha geli lahaa isagaa markaa ku tiirsaday kaabadda halka horena calaamad buu dhigtay laba boos buu labadaba haystaa labadana uma wada xaq leh kanna waa la fadhiisan lahaayoo safkay markaysagaa meel laga fadhiista ma leh meeshanuu isagu haysta mooyaane marka wuxuu ku jiraa khasbi buu ku jiraa uu meesha boobay ta noocaasa waa inaan la samaynine layska jiraa wallahu aclam ruuxaasi sidiisuu tukanaya ruuxa xanuunsanaya ee aan awoodi karaynin ee aan iskaantaroori karaynin ee faaligu ku dhacay kaadidii iska soconayso waxay noqonaysaa in waxa weeye wakhtigaas salaadda haddii la awoodi karo isagii mar haddaanu ismaamuli karayn in laga saaro oo la nadiifiyo oo markaysaa waxa markaa dabeedna loo gegabeeyo salaaddana wuu jamcinayaa caqligiisii waa joogaa buu yidhi duhurka iyo casarka mar buu israacinayaa maqhribkiiyo cishahana mar buu israacinayaa subaxana markiisuu tukanayaa siduu u awoodi karaanuu u tukanayaa haddii la awoodi kari waayo wax in laga bedelo oo la nadiifiyana waa loo gegabaynayaa iyadoo ka soconayso sidiisa ku tukanayaa fattaquu llaha ma istatactum ilaahay ka baqa intaa kari kartaan yacni laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscahaa intaa u awoodi karo wax ka badani ma saara wallahu aclam su-aashu waxay ku saabsan tahay ruux baa safar ahaa dabeedna wuu soomo soonkiibuu xidhay markay duhurkii gadiidkii ahayd ayuu adkaysan kari waayoo naftu qabsatay soonkii ma jebin karaa jawaabtu waxay tahay marba hadduu safar ahaa waa jebin karaa soonkaas oo ruksa ayuu haystaa culamada qaar waxay shardinayaan safarkaasi waa inaanu ahayn safaru macsiyo waa inaanu ahayn laakiin hadduu safaru macsiyo yahay ruksada ma qaadan kara bay yidhahdeen ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa taa lafteeda lagu markaa bixinayaa inuu niyadii beddelo macsiyadii ka toobad keeno marka xaalka caynkaasa saa'iq bay u noqonaysaa ruksa inuu qaato calaa kulli xaal marba hadduu safar ahaa ruksadii waa qaadan karaa soonkii waa jebin karaa haddii markaa yacni dhibaato uu ka dareemay soonkii waa jebin karaa wallahu aclam wuxuu ku dhacay markaa dembi weyn buu ku dhacay inuu markaa soonka jebiyo ogaan u jebiyaana mid u bannaan ma aha ha yeeshe kafaarada ku saabsan kafaaratlwiqaac kafaarada ka waajibtaa in soonkii lagu jebiyo galmo kafaaradaasi ma saarmaysay leeyihiin culammada badankoodu laakiin waa inuu dembigaa ka toobad keenaa maalintana qalleeyaa dembi kabaa'iroo weyn buu la yimi oo dunuubta waaweyn ka mid ah waa inuu ilaahay uga toobad keenaa maalintaana waa inuu qalleeyaa wallahu aclam su-aashu waxay ku saabsan tahay yacnii ruuxa da'da ah ee aan soonkii soomi karaynin dadkii uu quudinaayey mar ma wada siin karaa jawaabteedu waxay tahay haa waana sida markaa waa anas ibnu maalik uu sameeyey da' markuu noqday oo uu soomi kari waayey wuxuu samayn jiray inuu habeenka ramadaan ugu dambaysa intuu casuumad sameeyo soddon miskiinna u yeedho ou markaa wada dhergiyo ayuu markaa samayn jiray laakiin qadimaad waa inaan lagu samaynin su-aasha dambe haddaan ku horreeyo waxay ku saabsan tahay salaaddii iyadoo lagu jiro ayaa ruux xindhisay dabeedna wuxuu yidhi alxamdu lilah yarxamuka allah ma ku odhan karaa isaguse ma kugu odhan karaa yahdiikum allah wa yuslixu acmaalakum jawaabtu waxay tahay maya laguma odhan karo waa mukhaatabo lala hadlaayo salaadana in lagu hadlaa ma bannaana markaa sidaas aawadeed lama odhan karo tan noocaas ah laakiin isagu alxamdu lilah waa odhan karaa waayo alxamdu lilah waa dikri adkaarta ka mid ah maadaamay dikri tahay waa bannaan tahay inuu markaa yidhaahdo wax dhibi kuma sugna laakiin yarxamuka allah laguma odhan karo salaadda iyadoo lagu sugan yahay wallahu aclam masalada labaad waxay ku saabsan tahay ruux baa masjid ku addima buuyi masjid markuu ka addimo adaankii buu qaldayaa oo laa ilaaha ila allah buu marna shadka ka tegayaa marna meel kaluu ka qaldayaa yacnii waa loo sheegay wuu saxmi waayey qoladii masjidkana waa loo sheegay iyaguna waxba waa ka qaban waayeen maxay noqonaysaa xukunkeedu jawaabteedu waxay tahay ninkaa adaanka qaldaya adaankiina loo sixi kari waayey waajib waxa ah in laga beddelo mu'adinnimada in laga beddelaa waajibah haddii la sixi karo ha la saxo haddii la sixi kari waayo waajib waxa ah mu'adinnimada in laga beddelo waayo adaankaasi asixi maayo waxay noqonaysaa in addimaad la'aan lagu tukanayo aan wax addimaadii masjidkaa ka dhacaynin saasay noqonaysaa sidaas aawadeed waa in markaa ama loo saxaa hadduu saxmayo haddii kalena waa in laga beddelaa labada su'aalood waxay ku saabsan yihiin saa maqlayseen yacnii tala ayay ku saabsan yihiin la ysugu naseexaynaayo mid waxay ku saabsan tahay xaggii qaadkii iyo waxyaalahaynu ka warramaynay dadka kale maxaa kala gudboon kuwa cuna mooyaane waxaa la gudboon dadka kale inay kala taliyaan dadkaa cunaya oo lagala hadlo ta kale aan la caawin oo laga qayb qaadan yacni dad fara badan oo aan cunin baa jira laakiin qaadka qaada oo marka la yidhahdo qaad ii qaad waa qaadaya laakiin isagu ma cuno yacni marka kaasoo kale waa inuu joojiyaa qaadista la qaadayo khaasatan weliba munaasabadaha la ysugu imanayo waa in waxa weeye markaa aan la keenin qaad waa inaan la keenin qaadka waa in laga ilaaliyaayo aan la keenin ta kale dadka mas-uulka ahi waa inay joojiyaan marka hore si dadku ugu daydaan dadka odayaasha dadka cuqaasha dadka salaadiinta dadka madaxda kuwaasoo kale waa inay joojiyaan si waxa weeye dadka kalena ugu daydaan laakiin hadday noqoto markaa dadkii waaweynaaya dadku daba joogay inay iyagu cunayaan dee dhallinyaradii inay joojisaa dee ma dhacayso ida kaana rabu lbeyti bidufi daariban fa shiimatu ahli lbeyti kullihim araqsu nin caraba ayaa markaa gebiyo wuxuu yidhi haddii waxa weeye guriga ninkii ugu weynaaye ugu markaa mudnaayo mas-uulka ahaa hadduu durbaanka tumo dee kuwa yarar maxaa laga filayaa soo inay iyaguna jaasaan maaha marka waa inay dadka mas-uulkii ay joojiyaan qaadka ay joojiyaan oo markay iyagu joojiyaan waxay noqonaysaa tallaabo in la qaaday noqonaysaa munaasabadaha odayaashu isugu imanayaan haddii hable la isweydiisanaayo haddii markaa waxa weeye shir ay tahay waa in laga mamnuucaa oo aan markaa qaad la keenin oo la yidhahdaa cid qaad sidataa ma soo gelayso oo sidaa looga joojiyaa waddannada qaarkood waxyaalahay sigaarka ku yareeyeen waxaa ka mid a in la yidhaahdo waxa weeye dadka mas-uuliyiintii sigaarka ma cabbi karaan dadka mas-uulka ahi waa inay markaa joojiyaan sigaarka waa yaraynta markaysagaa sigaarkii la yaraynayo ayay markaa tallaabadaa qaadeen marka waxay noqonaysaa tallaabo fiican bay noqonaysaa xilalka lafteeda markaa dadka qabanaya in la yidhaahdo yacni markaa joojiya oo markaa waxa weeye iyaga laftoodu ay joojiyaan oo la yidhaahdo waxa weeye cid markaa cunto la shaga loo magacaabi maayo haddii taasoo kale ay dhici lahayd tallaabo fiican bay markaa noqon lahayd marka odayaasha iyo dadka mas-uuliyiintii waa inay joojiyaan waa inaan markaa lugya gacan loo kala furin waa inaan laga qayb qaadan waa inaan loo qaadin waa in meel laga cunayo markaa aan la fadhiisan kelmadii lagu yidhaahdo laga taga mooyaane waxay ka mid tahay waxyaalaha markaa kantaroolkiisii yaro dhimi karta ayay ka mid tahay inkastuu dee aad iyo aad hadda inoo dhex galay tan ku saabsan dhallinyarada akhlaaqdoodu ay dhimatay dee aad iyo aad bay u badan tahay dhallinyarada akhlaaqdoodu baaba'day marka waalidadiina xil baa ka saaran oo ilm ilmo kastaba waalidkiisu waa inuu ilaaliyaa mas-uul buu ka yahay kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raciyatii baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam mid kastoo idinka midi waa raaci oo wax uu ilaalinayaa waxaana la weydiinayaa wuxuu ilaalinayaa la weydiinayaa marka yacni ubadka waxa mas-uul ka ah waalidada mas-uul ka ah quu anfusakum wa ahlikum naara ka ilaaliya nafihiinna iyo markaa ehelkiinnaba naar ka ilaaliya naar ka dhowroo ka ilaaliya waxaa loo jeedaa sababtay naar ku geli lahaayeen yacni ka ilaaliya waayo sababtii haddii laga ilaaliyo waxay noqonaysaa in musababkii laga ilaaliyey naartiina waa musababo waa la sababay naartana waxa sababaaya xumaantaa sababaysa marka xumaan ka ilaaliya macnuhu u dhacaya sidaas ayuu u dhacaya dadka kale laftooda xil baa ka saaran oo dadkii xumaanta samaynayey ama odhanayey ama markaa xumaan ku dhaqmaayey ama hadal xun ku hadlaayey waa in markaa dadka dhinac maraya aynay ka aamusin waa inay markaa cala alaqali kelmadda ku yidhaahdaan oo ay wixii markaa waxawaye ku diidaan oo ku inkiraan man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih fain lam yastatic fabilisaani nebigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam mid kastoo idinka midoo wax xun arkaa yacni gacanta ha ku beddelo hadduu awoodi kari waayo gacanta inuu ku beddelo ee afka markaa ha ka beddelo oo wixii markaa ha diido oo markaa ha inkiro ha inkiro hadduu taana awoodi kari waayo qalbiga ha ka naco ta kale mas-uuliyiinta laftooda iyo madaxda waxaa ka saaran xil baa ka saaranoo anshaxa iyo akhlaaqda in la ilaaliyo mas-uuliyad baa ka saaran iyo in marka waxa weeye yacni markaa la qabqabto cidda markaa xumaanta yacni ku kacaysa ee in la gaadhsiiyana oo loo sheegaana waa mid markaa fiican wixii markaa si ay wax uga qabtaan cidda wax ka qaban karta la gaadhsiiyo wallahu aclam gabadha ajnabiyadda haddii waxa weeye jin uu galo cid waxa weeye maxramkeeda aan ahayni maqaqabanaysa waxay noqonaysaa waxa weeye qabashada markaa la qabanayaa inay maxaarimteedu qabato haddii kale waa inay dumar qaqabtaan dumar waa inay qaqabtaan xaal yacni daruuro la odhan karo ee wax markaa yacni dee dhibay geesanaysaa ama markaa waxbay dilaysaa ama wax la mida mooyaane haddii kale farahaaga waa inaanad ula tegin wallahu aclam wuxuu su-aashu ku saabsan tahay sarriiflayaashu waxay ka qaataan lacagta ka sarriftaan maqsinka qaadka lacagtiina dee magaaladay gelaysaa ku wareegaysaa jawaabtu waxay tahay in waxa weeye lacagta markaa in laga sarrifto yacni qolyaha qaadka ama loo sarrifo iyadoo la garanaayo lacagtii qaadka inay too dul rasaysan tahay yacni markaa mid bannaan ma aha waxaanay noqonaysaa dembigii oo lagu caawinayay noqonaysa ha yeeshee haddii waxa weeye dee aynay yagii markaa aynay la joogin oo meel laga keenay adigu aanad ka warqabin yacni sarrifle inaad wax ka sarrifataa ka ah xaaraana la odhan maayo oo yacni mid waxa weeye lacagtu marka ay la odhanayo lacagtuba xaaraan bay noqonaysaa dee ma aha laakiin yaga toos inaad uga sarrifataa ama ugu sarriftaa kuuma bannaana inaad ugu kaalmaysaana kuuma bannaana laakiin lacagaha dad kale marka ay sarrifayaan waxba kaama saara meeshay ka keeneen wallahu aclam su-aashu waxay ku saabsan tahay haddii ubadkii ay roonroonaadaan oo balwaddii aad uga taag weydo waalidna aad u tahay maxaad yeelaysaa xaalka caynkaas ah ay weynaadaan dee waxay noqdeen gacantaadii markaa inay ka baxeen waxaad ku leedahay nasiixa iyo talo ayaad ku leedahay laakiin inta marka ay yar yihiin waa inaad markaa tarbiyaysaa muruu awlaadakum asalaata lisabcin wadribuuhum calayha licashrin sida nebiguba yidhi sala allahu alayh wasalam ubadkiinna amra salaada toddoba jir markay yihiin kuna garaaca markay toban jir yihiin ku garaaca marka marka hore waa inaan la sii dayn oo la ilaaliyaa oo la kaantaroolaa laakiin de waxa weeye markay noqdaan rag markaa waaweyn ay noqdaan xaalka caynkaas ah dee waxa weeye inaad la taliso ayaad markaa ku leedahay oo aad nasiixada ku celcelisiyo talada laakiin waxaa dhici kartaa dee in dhib kale ay markaa sababayso haddii waxa weeye ruuxu yacni uu is yidhaahdo sidii ilmihii yaraa ula dhaqan wallahu aclam su-aashu waxay ku saabsan tahay beledada gaalada dadka qaarkood baa intay dhulka gaalada tagaan ayaa waxay sameeyaan dad gaaloo xunxun bay markaysaa waxa laayaan marka xukunkoodu maxay noqonaysaa ama maraykan ama beled kaleba intay tagaan ayay markaa waxawaye dadkaa laayaan ta noocaasi jawaabteedu waxay tahay laynta gaalada la laynayaa dariiq sharciyay ku bannaan tahay oo jihaad ah ee mid iska furan oo iska bannaan ma aha ee wax markaa qadri iyo ballanburye iyo khiyaano iyo yacni markaa cuhuud iyo ballamo laga baxay ku saabsan oo lagu sameeyaa ma noqonayso jihaad noqon mayso jihaadku waxa weeye waa mid markaa la yaqaano oo shuruuddiisu markaa la yaqaano oo la garanayo oo dadka markaa waxa lagula dagaalamayo iyo sida loola dagaalamayaba la dhigay laakiin dhulka gaalada in la yidhaahdo intaan markaa galo ayaan markaa dabeed markaa laynayaa ay ammaan markaa isiiyaan ama cahdi la yeesho amaba ay magan geliyaan ama dariiq markaa waxa weeye aan ku galo yacni dadka qaarkood waxay ku tagaanoo kale fiisayaal bay ku tagaan markaasaa beledkii gaalada ay sidaa ku degaan ama muddo ugu sugnaadaan waa loo oggolaaday beledka inay ku sugnaadaan dariiqaasay ku yimaadeen dariiqaas waxay culammadu yidhahdeen waxay la mid tahay macna alamaan inay gaaladu ammaan siisay bay la mid tahay qaarkood waaba isu dhiibaanba markaasay dabeedna markaa waxaa weeye iyagu magangelyo siiyaan markaasay dejiyaan ama beledkii loo oggolaadaa inay ku sugnaadaan hadhow bay dabadeed markaa waxay sameeyaan falal yacni markaa ay wax ku laynayaan ama wax ku xasuuqayaan ama dad markaa ay la beegsanayaan tan noocaasi waa khadri waa ballanburyo waa khiyaano waayo culammada islaamku waxay isla oggol yihiin gaalada muslimiinta la dagaalamaysaa hadday cid muslimiinta ka mida ay ammaan siiyaan yagana waxa laasim ku ah ammaankaa la siiyey inay ku nabadgeliyaan baa waajib ku ah gaal hadduu ammaanku siiyo haba ahaado gaal xarbiyo muslimiinta la dagaalansan oo la diriirsane waxa waajib ku ah qofkii muslimkaah ee uu magangeliyey ee uu ammaanka siiyey isna inuu ka ammaan helo shardi ma aha inuu ku dhawaaqo oo yidhaahdo adna i ammaan geli oo siduu imaam ibnu qudaama ku sheegaayo kitaabkiisa weyne la yidhahdo almughni ee kitaab fiqi laga qoro kitaab kaloo la midi aanu jirin wuxuu odhanayaa haddii ammaan uu siiyo ruux muslima gaal uu siiyo xarbi ay yaguna inay xoolahooda iyo markaa nafahoodaba u ammaan geliyaan baa waajib ku ah shardina maaha inuu ku dhawaaqee waalmacruufu curfan kalmashruudi shartan kii markaa curfi ahaan loo yaqaanaa waxay la mid tahay wax la shardiyo kaley ka dhigan tahay inaan laguba dhawaaqinbe waayo cid ku raalli noqonaysaa khabni ma jirto oo yacni iyadu markii hadduu ku odhan lahaa anigu ku ammaan gelin maayo waa ku dilayaa ma sii daayiin oo iska joog ma yidhaahdeen cid sidaa ku raalli noqon lahayd ma jirto marka yaan afkaba lagaga dhawaaqin buu odhanayaa imaamkuye waxay tahay mid layska garanayay tahay mid layska garanayo ayay tahay gaalada muslimiinta la dagaalansanna haddii ruuxu markaa ay cahdi la yeeshaan cahdiga waa inuu oofiyaa xadiis saxiixa jira xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey xudayfatu bnulyamaan saxaabigii la odhan jiray iyo aabbihii baa isa soo raacay waa markii beder dhici doonto mar dambaa la weydiinaya xudayfo markaasaa la odhanayaa dagaalkii beder maxaad uga qaybgeli weyday wuxuu yidhi wax kale ugama qaybgeli waayin ee anigii aabbahay xusayl baa isa soo raacnay buuhi waa markii beder dhici doonto dabeedna gaaladii quraysheed baa na qabatay oo gacanta nagu dhigtay markaasaa waxay yidhahdeen waxaad ku socotaa muxamedoo dagaalka inaad soo raacdo oo la soo dagaal gashaan ayaa rabtaan waxaanu idhi ma rabno madiinaannu ku soconnaa bay yidhahdeen yacanii dagaalka gudihiisa in la been la sheegaa yacani waxa weeye waa bannaantay madiinaannu ku soconnaaye kuma soconna bay dhahen moxamed inaanu soo raacno markaasay ballan iyo cahdi waxay kaga qaadeen inay madiine qabtaan oo dagaalkan hadda dhacaaya ciidamadii waa isu dhow yihiin beder agteedii baa la joogaa inaan dagaalkan aynay la soo gaashaan qaban moxamed iyo asxaabtiisi ballan bay saa kaga qaadeen ballankii markay sidii kaga qaadeen bay soo daayeen nabigay u yimaadeen sala allahu alayh wasalam oo qisadii bay uga warrameen markay nebiga qisadii uga warrameen baa nebigu wuxuu ku yidhi insarifaa iska taga madiino qabta hadda cudud waa u baahan yihiinoo tirada in loo kordhiyo waa u baahan yihiinoo gaaladu saddex jibbaar bay ugu laabmaysaa waa bedel insarifaa iska taga buu yidhi iska laabta oo madiino iska qabta nafii lahum bicahdihim wanastaciinu allaha calayhim ballankoodana waa u oofinaynaa ilaahayna waa la kaalmaysanaynaa dagaalkooda kuwa ballanka loo oofinaya waa maxay waa gaalo xarbiyiina abujahl iyo saaxiibadii weeyi nafii lahum bicahdihim ballankoodana waa u oofinaynaa wanastaciinu allaha calayhim halkiibay iska tageen oo madiino iska qabteen maanta dad badan haddii loo sheegi lahaa arrinkaasoo kale waxaa laga yaabaa in odhan lahaa ee ballankaasi waa ballan shareecada khilaafsanoo lama oofinayo waayo dee maxay iyagu leeyihiin waa la dagaalamaynaa annagu moxamed iyo saaxiibadii laakiin adigu ha u soo hiilin hadda ya waa arrin adag soo maa nebigu haddaba wuxuu idhi iska taga xadiiskana muslim baa saxiixa ku soo wariyo waa saxiix marka wixii ku saabsan cahdi gaalada lala yeesho waxa waajiba in loo oofiyaa waajiba marka qadriga waxa la yidhaha ballanfurka yacni waa midaan markaa bannaanayn ficilada noocaasee sidaa u dhacayaana badankoodu waxay ku dhacaan khiyaano iyo qadri bay ku dhacaan shareecaduna beri bay ka tahay khiyaanada iyo qadriga iyo ballanburyada beri ayay ka tahay saxaabigii la odhan jiray mugiiratu bnu shucba ayaa niman kaleoo gaala israaceen markaa gaal buu ahaa oo muu islaamay xaaladda ah boqorkii masar bay u tageenoo xooluu soo siiyey isagiiyo saaxiibbadiisii gaalada ahaa buu xoolaha soo siiyey markay ka yimaadeen ayaa mugiiratu bnu shucba nimankii kale ee saaxiibbadii ahaa ee la socdayna waa laayey xoolihiina isagaa wada qaatay madiinana waaba iska qabto waaba islaama nebigu wuxuu ku yidhi salى اllahu alayh wasalam ama alislaamu fanaqbalhu mink wa ama almaalu fainahu gadru walaa xaajata lana bih nebigu wuxuu yidhi salى اllahu alayh wasalam islaamnimada waa ka aqbalaynaa xoolaha miyaa ballanfur weeye aad ku ballanfurtay saaxiibbadaa wax markaa baahiyana uma qabno xoolaha kaa qaban mayno hadda saaxiibbadii gaalay ahaayeen muu odhan nebigu sala allahu alayh wasalam xoolo gaalo weeyaanoo annagaa u xaqleekeen ma odhan waayo ballanfur buu ku dhacay ballanfurku waa maxay culammada shuraaxdu markay xadiidka sharxayso xadiidku bukhaari iyo abu daawuud iyo hayrkiibu ku sugan yahy saxiixulbukhaari baabuu ku sugan yahy oo asalka xadiiska soo wariyey fainahu qadrun riwaayada ana abu daawuud baa sunankiisa ku soo wariyey marka shuraaxdu markay xadiiska sharxayaan waxay leeyihiin sababta ballanfuryada ay u noqotay waxay tahay lianna arufqata yastaxibuuna cala alamaana dadka markaa rafiiqa ahee safarka ku wada jiraa ammaano ay is-aamineen bay ku rafiiqeen oo ku wada socdaan ammaanadaasaa ka dhigan ballan inuu u xidhan yahay hadda ballan cadoo lagu dhawaaqay ma jiro laakiin rafiiqa lagu wada jira ee safarka la wada yahaa ka dhigan ammaan baa inoo xidhan yaa laguma dhawaaqinbe sidaas aawadeed bay ballanfur u noqotay marka waxyaalahaasi qadri iyo khiyaanay ku dhacaan iyo ballanfur ayay ku dhacaan wax shareecada ku bannaanna ma aha wallaahu aclam su-aashu waxay ku saabsan tahay habaarka la habaarayaa ammaanka wax ma u dhimaya jawaabtu waxay tahay aan ku horreeye habaarka gaalada la habaaraayo sida loo habaaraa waa kala duwan tahay dadka qaarkood waxay u habaaraan ilaahu gaalo oo dhan yacni baabi'iyo xabad ha ka reebin laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara oo ducadii nebi nuux bay ku ducaystaan oo ku duceeyaan tan noocaasa culammadu waxay yidhaahdeen sax ma aha nebi nuuxna marka uu ku duceeyey ducadaas waxay ahayd mar loo sheegay cid ka islaami doontaa inaynay jirin innaka in tadarhum yudiluu cibaadaka walaa yaliduu ilaa faajiran kafaara kuwaa noolina inaynay soo islaami doonin kuway dhalaanna inaynay islaami dooninoo wada gaalo ay noqon doonaan innahu lan yu'mina min qawmika ila man qad aaman markii sidaa loo sheegay dabadeed buu habaaray ka hor ma habaarin oo sidaa kuma habaarin nebi moxamedna sala allahu alayh wasalam gaalada sidaa kuma habaarin laakiin axsaabtii iyo gaashaanbuurihii xadgudubka isu soo kaashaday nebigu wuxuu ku habaaray markaa inuu ilaahay jebiyo ayuu ku habaaray markaa gaalada xabad ha ka reebin waa inaan lagu habaarine kuwooda xadgudbay si gaara waa loo habaari karaa khubayb ibnu cadiy muxuu habaaray jamaacadii iyo kooxdii ballanka siisi haddana ku ballan furtay ayuu yidhi allahuma axsihim cadada waqtulhum bidada gaaladii qurayshaad oo dhan si caama uma wada habaarin saas aawadee waa taliyey sanad markuu ka soo wareegay kooxdii xabadi kama hadhin kooxdaa gaarkaa buu markaasaa u habaaray marka gaalada cid ictidaa iyo xadgudub gaara la timi waa la habaari karaa yacnii inuu ilaahay halaagana waa lagu habaari karaa inuu ilaahay jabiyo gaalada quwadooda iyo xooggoodana iyadana waa lagu habaari karaa jabka ay gaaladu jabaanna waa dantooda danbaa ugu jirta waayo hadday jabaan waxaa laga yaabaa inay isxisaabiyaanoo dee gaalnimadooda iyo xumaantooda ay ka soo noqdaan baa suuragala markaa dembaaba ugu jirta inay jabaan yagii baa wax lala hayaa marka yani waxa weeye sida loo habaarayo sidaa sharciga ku soo aroortay waa inay noqotaa marka la habaaraayo yuhuudda xadgudbaysa inuu ilaahay jebiyo inuu ilaahay marka waxa weeye quwadooda iyo marka waxa weeye inuu jebiyo yani jamacooda kala tafaraaruqiyo waxa weeye waa mid marka mashruuca in lagu habaaro yani wax dhibina markaa kuma sugnaa waana mashruuc wallahu aclam su-aashu waxay ku saabsan tahay dadka tahriibaya iyo dadka marka waxa weeye guryaha u xaraashaya ta noocaasa ayay ku saabsan tahay su-aashu tahriibta dadka waa in laga wacyigeliyaa oo loo tilmaamaa dee xumaanta ay tahriibtu leedahay oo yacni beledada gaalada ee loo horanayo loo yaacayo ee lagu cararayo waa in la yska daayaa gaalo qudhunley dhulkeeda maxaa laga doonayaa gaalnimadii haddii la nacay dhulkii gaaladana waa in la nacaa ee dhulkii gaalada in loo horado loo yaaco markaa ma aha risiqa lagu qorayna dee meel kastaad ku sugan tahay waad helaysaa waxaan laguu qorin markaa kama soo helaysid beledada gaalada taas yadaa waa in markaa laysku wacyigeliyaa in lagu markaa arrinka noocaasa laga qayb qaataana waa mid waxaweyn aan fiicnayn markaa weeye waana in aad iyo aad marka hore laga wacyigeliyo marka mawduuc sidiisa u ballaadhan weeyaan marka kelmaddaas baynu kaga gaabsanaynaa su-aashu waxay ku saabsan tahay imtixaanada foonfoorada iyo waxa la midka ah waxaa lagu sameeyaa qaab markaa kish ah ayaa la sameeyaa meelo badan ama laga sameeya kish tartiibsan oo habaysan baa la sameeyaa hadhowna ruuxii shahaadaa la siinayaa shahaadadaasna waa ku shaqo tegayaa wuxuu ku helaa maxay noqonaysa jawaabtu waxay tahay marka koowaad qishku ma bannaana oo in imtixaanada la qishaa ama la qish siiyaa ama qishka laga qayb qaataa ma bannaano waa xaaraan waayo nebigu wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam man hashanaa falaysa mina kii qish nagu sameeyaa nagama mid aha xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey marka waa caam xadiiskuyo sabab gaaraba ha ku yimaadee wax kastaoo qish lagu sameeyaa soo gelaya oo alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi asabab tixgelin waxalee lafdiga caamnimadiisa ee sababtu gaarnimadeedu ma laha cumuumka lafdigaa la qaadanaya saas aawadeed qishoo dhammi wuxuu noqonayaa xaaraan ayuu noqonaya in laga qayb qaataa ama la caawiyaana ma bannaana walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan ha isku kaalmaysaninoo ha isku kaashanina oo ha isku taageerina yacni xadgudubka iyo dembiga wax dembiga in cid loogu kaalmeeyaa ma bannaana waa xaaraan lacagta lagu bixinayaana iyaduna waa xaaraan ta lagu qaadanayaa qishkaas ee la odhanayo macallinku qishka ha oggolaado ama kormeeruhu ha oggolaado oo intan yar ha la siiyo isagu inuu qaato iyo in la siiyaa labaduba xaaraan bay noqonaysaa waa midaan bannaanayn hadhow shahaadadaa hadduu ku shaqo tago xoolaha markaa uu ku helaa maxay noqonaysaa arrinka ku saabsanna waxaa la odhanayaa ruuxu hadduu aqoontii leeyahay oo waxaan uu garanayo wuxuu garanaayo ka shaqeeyey khiyaanana aanu la imanin xoolahaas iyagu xalaal bay noqonayaan waayo jihada markaa nahyigu ku saabsan yahay iyo jihadan kale waa laba jihoo kala baxaysa marka mid waxa weeye laasimsanaysa xooluhu inay xaaraan noqdaan ma aha labada jiho waa laba jiho oo markaysagaa kala baxaya weeye dembiganna waa u sugnaanayaa kasab xalaala wuxuu garanayo hadduu ka shaqeeyana waxay noqonaysaa mid markaa xoolahaasi kasabkeedu xalaal u noqonaayo uu xalaasha ku shaqaystay sidaasay noqonaysaa wallahu aclam dhowr su'aalood buu israaciyey laba su'aalood waxay ku saabsan yihiin dhulkay ku saabsan yihiin wuxuu yidhi dhulka dad baa calaamadsada oo teeta oo yacni ka dhigta markaa yacni yidhaahda dhulka waa haysanaynaa amaba doonaya hadhow inay iibiyaan waa waxay culammadu yidhahdaan taxjiir dhulkii baa la calaamadaynayaa ama kaabadaa la gelinayaa ama calaamadaha loo yeelayaa maxay noqonaysaa taasi marka koowaad dhulka waxaa lagu mulkiyaa noolayn dhulka la nooleeyaa lagu mulkiyaa oo dhulkii haddii la beero ama bine laga taago ama ceelo laga qodo waxay noqonaysaa markaa noolayn dhulka la nooleeyey oo dhul mawaatoo bannaan ruuxa nooleeya nebigu wuxuu sheegay inay isaga u sugan tahay haddii dhulkii aanu noolayn ee uu calaamadaha ku sameeyo oo uu calaamadsado waraaqana u samaysto wuxuu yeelanayaa axaqiyo dadka kale waa uga xaqnimo badan yahi oo wax iqtaac la yidhahdaa jira oo haddii markaa madaxdu ay cid u goyso dhul dee dhulkii wuxuu noqonayaa dhul isaga markaa waxa la siiyey noqonaya dhul isaga la siiyey ayuu noqonaya cidba yayna siina haddii uu isagu ugu horreeyana man sabaqa ilaa maa lam yasbiq ilayhi muslimun fahuwa axaqu bihi ruuxa u dheereeyaa wax aan qof muslimi uga hormarinoo uga dheeraynin isaga u xaq leh marka dhulka noocaasa inuu ku intifaaca waa u bannaan tahay saa'iq baynay markaa u noqonaysa inuu ku intifaaco oo wax ku qabsado su-aasha labaad dhulka beeraha waraaqaha loogu sameeyey marka dambe marka laga dhigo dhul degaan ah oo la baloodhaynaayo waxaa laga jaraa qayb dan guud loogu talagalay qaybkaa loogu talagalay danta guud ruux baa la siiyey dan guud baana loogu talagalay ruuxii markaa la siiya haddaba doonaya inuu sii iibiyo ma laga iibsan karaa jawaabteedu waxay tahay wixii dan guud loogu talagalay waa dan guud in lagu isticmaalo ayay markaa tahay ha yeeshee madaxdu cid wax waa siin kartaa hadday cid markaa siiso waxaan filayaa cidday siisay inay u bannaanaanayso inay qaataan laakiin tasarufkoodu marka hore wuxuu ku dhisan yahay sida aslaxa inay eegaan iyo sida ummadda u nafciga badan waa dhici kartaa markaysagaa ruux yacni siinta dhul la siiyaa dee inay waxa weeye degaanka meeshaasoo kale inuu degaa inay aslax u tahay nin shiikh oo kale oo markaa waxa weeye la doonaayo dee xaafaddaa inuu u shiikhu noqdo hadduu buqcad laga siiyo dan caamoo kale waa iskaga jirtaa laakiin haddii dan caami aynay ku jirin yacni madaxdu markaa inay iska siiso yacni ta noocaas iyaga saa'iq u noqon mayso uma bannaana ha yeeshee ruuxii la siiyey isaga way u bannaan tahay dhibi markaa kuma kama saara isaga wax dhibi isaga markaa kama saara su-aasha saddexaad waxay ku saabsanayd dhuxusha oo dadka qaarkood waxay shidaan dhir qoyan bay shidaan oo dabeedna dhuxul ka dhigaan ta noocaasoo kale maxay noqonaysa jawaabteedu waxay tahay dhirtaa qoyan shiditaanka la shidayo yacni waxaa ku jira dhibaato badan baa ku jirta nabaad guur baanay sababaysaa geedku wakhti badan buu ku baxaa gubitaanka la gubaayo markaa dhirtaa badanna waxaa ka dhalanaysa dhir badan markaa in la xaaqo zaman markaa aan badnayn in meesha ay nabaad guurto ay noqoto meel bannaan markaa ta noocaasoo kale waxay noqonaysaa yacni mid markaa yacni darar ku jiro oo ummadda iyo xoolaha mid walba ay dhibayso ayay markaa noqonaysaa markaa dariiq kale oo looga wareego oo dadka markaa waxbaan ay wax ku shidan karaan waa in la raadiyaa laakiin dhirta qoyan waa in la iska ilaaliyaa in la shido waxay soo gelaysaa ifsaadkii dhulka la fasahaadinayo la kharribaayey ayay markaas soo gelaysaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk